waji wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabad ah waa maalimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha lixaad laba kun iyo shan iyo labaatan toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonnaa caadooyinka dhaqan ee ka hortaagan dhallinyarada inay ka qayb qaataan dadaalada nabad dhisida sidoo kale barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan kaalinta dhallinyaradu ay ku leedahay wax kasta oo dalka ka socda holaad nabad iyo sidoo kale horumar intaba
nabadda iyo horumarka ayaa la dhihi karaa waxyaalaha ay dhalinyarada dee qaban karta waxya badan baa ka mid ah oo asaas u ah jiilka soo karaayo mustaqbalka dambana ah waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan sidee kor loogu qaadi karaa fahamka odayaasha dhaqanka ee la xidhiira in dhallinyaradu tahay xoog looga faa'iidaysan karo nabaddisidda
waag hore dee caadadii jiri jir waxay talada ninkii u weyn baa naqi jiray wiilka dhallinyarada aan waxa soo barta unas waxba ceebbayba ku ahayba qofka weyn baa lihi jira hadalka fur qofka weyn baa la dhihi jiray oo dadka u weyn meesha fadhiyaa la jiray ducee isagaa ducada iyo waxaas iyo wax dadka la horgey jiray hadda laakiin hade waktigii hadda ma ahan adduunku wuu isbedelay waxbarashadii weerarta dhallinyaradii ayagaaba hadda adduunka o dhan hormuudba ka ah marka waktigii hore midii jiri jirdhay waxa ka hortaagnaa jiray ceebbayba ku ahay qofku oo aqli kasta ha yeesho ama cilmi kasta ha yeesho inuu qofka weyn ka hor hadlo dhanka kale waxaa marti inoogu ah barnaamijka cabdiwahaab suudi nageeye oo qabiir ku ah sida nabad lagu adag ku taagan loo dhisi karo wuxuuna sharxayaa tusaalooyin la xidhiira deegaano nabad ah oo dhallinyaradu noqdeen tiir dhexaad ay nabaddaasi ku taagan tahay dhallinyaradu tusaalayaal noolnool ma jiraa oo deegaanada qaar laga soo qaadan karo ayadana taasi waa xaqiiq oo way jirtaa tusaale degmada gaalkacyo beri waxaa jiri jirtay ay qad cagaaran ay ahaa jirtay oo ummaddu ay isdhibaateyn jirtay oo aysan isku gudbi jirin dhallinyaro ayaa u istaagtay soomaaliyeed oo wax xaqiiqa la wada ogyahay warbaahinada iyo baraha bulshada iyo meel walbana ku jirto oo barnaamijyo laga qabtay isbuuca nabadda iyo waxyaaba noocaasa ka qabteen barnaamijyo la xiriiro in ummaddii laysku soo dhaweeyo qadka cagaarnaa la qaado ilaa haddana wax la xuso oo isbuuca nabadda oo gaalkacyo la dhahayo ayaa jirto waxaad kale oo barnaamijka ku maqli doontaan xubintii maadayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijkan waxaan malyuun uga sheekaynayay deegaan cajiib ah oo aannu dhowaan aadnay aniga iyo dhaayow oo deegaankaasi muxuu ahaa deegaan nabdoon ayuu ahaa adeer oo dadkiisuna wax wada qabsadaan maasha allah haye iminka ayaan malyuun u sheegaya ee waa deegaan ilaa dhallinyaradiisu qayb ka yihiin talada iyo nabadgelyadaba maasha allah waa wax lagu farxo adeero laakiin dhallinyarada maxaa keenay meesha ma dhallinyara ayaa nabad keeni karaysa haa adeero way keeni karaan talada deegaanka qayb ayay ka yihiin barnaamijka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya aniga oo ah sumayo cabdiqaadir iyo sidoo kale yaxya cabdirisaaq soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado sokeeya marka laga hadlayana bulshada boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu sheegaa inay dhallinyaro yihiin welina waxaa dalka ka jira colaado isbabartaagan innagoo eegayna ciwaankeena caqabadaha iyo sidoo kale caadooyinka nabadhisida ka hortaagan dalkan dadkiisuna dhallinyarada ay u badan yihiin haddaan isdul taagno waxaa ugu horeeya qabyaalad ama aanuyin qabiil oo dhalintu aanu ku shaqo lahayn iyo sidoo kale wacyigelinta oo ku yar bulshada dadka soomaaliyeed oo ah dad ay ka dhexayso hurto aan kala harin sida hal diin hal dhaqan iyo sidoo kale hal af weli dadkiisu waa kuwa la daaradhacaya nabadgelyo dara kooban aano geel aadan cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha dhallinyarada degmada beledxaaw ee gobolka gedo waxa uuna ka hadlayaa kaalinta dhallinyaradu ay ku leedahay wax kasta oo dalka ka socda colaad nabad iyo sidoo kale horumar waa sax waxaa loo adeegsadaa dhalinyarada dabka waxa lagu shubaayo lagu shida dabka lagu shida qoryaha lagu shida waa dhalinyarada maanta haddii loo jeediyo dadka wanaagsan oo loo la tusa iftiin ifahaya iyo hiigsiga iyo aakhir meesha mustaqbalka madax iyo maamul ku noqon lahaayeen waxay noqon karaan lafdhabarta ugu wanaagsan ee nabadda isay noqon karaan baan dhihi karaa marka waa maxay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ka qayb qaadashada ee dadaalada nabadda ee ka socda deegaanada
waxaa ka mid ah caqabadooyinka ka hor imaada dhallinyarada markay nabadda taagan tahay soomaalidu waxay taqaanaa dhaqanka guracan ee odayaasha ay karigu talada goostaan oo dhallinyarada aan waxba laga siin oo keligood ay goostaan haddii loo deyn lahaa dhallinyaradana waxaan dhihi lahanay oo hawshaas takaale laga siin lahaa oo odayaashaan wax burocsanaya la joojin lahaa maadaama soomaalidu ay dhihi jirtay waageedii hore tin madow bay tala ku hartay waxaan dhihi lahayn waxay qaban lahaayeen waxay shaqoodayaasha qaban karin bay qabanayaan baan dhihi lahayna sababtoo wax isdilaya oo yar yarka oo- waa dhalinyaro wax dhibaatada ku dhacayso waa dhalinyaro waxaana fahmi karaa qof la da-a ama qof dhibaatada ay leedahay garanayo ayaa fahmi karaan leen
tusaalooyin eh, mana siin kartaa deegaano dhalinta ay ka qayb qaateen nabad dhisidda eh, islamarkaana deegaanadaasi ay nabad yihiin hadda
haa waa jiraan dhalinyarada wax badan bay qabteen waxaa ka mid a tusaale ahaan fiisadaha ka jira gobolada ee qabiilada ay isdilaan sida hadda magaalada waddanka aan joogo oo kaleeto dhalinyaro u istaagtay oo inta booraro ku qortay oo habla iyo dhaaw ragba leh ama wiilal iyo gabdhaba leh oo boorar inta ku qortay nabad baa naasna nuuga leh oo ay ka qabteen oo ay fariisiiyeen oo hadda weli baraara ayaga uu socdo ayaa jirta baan dhihi karnaa Een, waxaa kaleeton ku darayaa oo dhalinyarada hor taagan oo mar kastaba biikama dhibcaan ah in loo banneeyo jidka ee lagu gaarayo horumarka oo ah maamulka sare oo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilasha laga hortaagan yahay xilalka sida maamulada sare ee waddanka maamulada dhexe meelaha khayraadka lagu qaybsanayo oo dhalinyarada laga hortaagan yahay waxaan rabnaa in loo furo jidkaas ayada ah oo dhalinyarada ka soo weyso guul aad u wanaagsan maadaama ay ku yar tahay qabyaanada oo ay dhalinyaradu tahay maskax firish ay wataan waxaan u baahannahay in loo daayo hoggaanka dalka wakti simana lagu siiyo gabar iyo wiilna loogu fududeeyo siday ku hoggaamin lahaayeen dalka oo wax badan ay soo kordhin doonaan saan rajaynayno Een, odayaasha soomaaliyeedna ay dhalinyarada ay siiyaan nafaas ay ku galaan ama kaalin ay kaga geli karaan siyaasadda Een, sidii iswail shan iyo tobankii iswail oo kaleeto ay soo kordhiyey ee keenay xorriyadda soomaaliya maanta ay ku naaloonayso sidoo kale cabdalle cismaan cali waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaana wax ka weydiinay sidee kor loogu qaadi karaa fahamka odayaasha dhaqanka ee la xidhiidha in dhalintu ay tahay xoog laga faa'iidaysan karo nabad dhisidda bismi illaahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa ku mahadsan iskugu kaayi keenay meesha annagana na gala siiyey xigmadda wax noola ku weydiilayo ilaahigana siiyey baan ku mahadsan subxaana wa tacaala markaan hadda aan usoo laabto midaan hadda aad i weydiisay waxa weeye wa- waqti hore waxaa jiri jiray calqabado ee laleeyahay talada ninkii u weyn baa naqa dadkuna ka dambey jiray hadda laakiin adduunku wuu isbedelay waagaas waxbarashadu way hooseysay ama diini ha ahaatee ama maadi ha ahaatee hadda laakiin adduunku waa isbedelay casri baa la maraya dadka waxbay barteen hadda dadka dadka hor- wa- waagaas markaa tii jiri jira hadda ma jiri kadho Eh, waxaa nooga wartaa marka ma jireen xilliga aad sheegayso caadooyin dhaqan soomaalida ku dhaqanto oo soo jireen ah oo ka hortegaya in dhalinyaradu qayb ka noqdaan dadaalada loogu jiro nabad dhisidda soomaaliya ha waagi hore dee caadadii jiri jir waxay ahayd talada ninkii u weyn baa naqi jiray wiilka ceeb dhallinyarada aan waxa soo barta uunsa waxba ceeb bayba ku ahayba qofka weyn baa la dhihi jiray hadalka fur qofka weyn baa la dhihi jiray oo uu dadka u weyn meesha fadhiya la jiray ducee isagaa ducada iyo waxaas iyo wax wa- ee- ee- dadka la horgeey jiray hadda laakiin hade waqtigii hadda ma ahan adduunku wuu isbedelay waxbarashadii waalwata dhallinyaradii ayagaaba hadda adduunka oo dhan hormuudba ka ah marka waqtigii hore midii jiri jirdhe waxa ka hortaagnaa jiray ceeb bayba ku ahay qofku oo aqli kasta ha yeesho ama cilmi kasta ha yeesho inuu qofka weyn ka hor hadlo waana dhaqan lasoo soo jireenay ahayd oo ummadda soomaalidu ay ku dhaqantay inteeda badan waa tahay eh, waxaa sheegtay eh, in odayaashii xilliyadii hore aysan dhalinta kaalin eh, siin jirin maadaama odayaashii dhaqanka ka mid tahay ma soo dhoweyneysaa eh, in dhalinta doorkooda la siiyo talada dalkana iyo nabaddaba qayb ay ku lahaadaan waan siinaya wax isdilaya hada waaba dhalinyaro haddii ayagii ay hormuud ka noqonayaan is isdilaynin waaba ku soo dhaweynaya middaas boqolkiiba siddeetan waa ku- boqolkiiba boqol baa ku soo dhaweynaya Eh, waxaad nooga warantaa marka maadaama odayaashaasi aad ka mid tahay eh, dhalinta soo lama dhihi karo eh, waa loo adeegsan karaa nabad dhisidda oo hormuud ayay u noqon karaan eh, sidii nabad waarta loo heli lahaa haa taas waa la dhihi karaa oo ay sababtu tahay waxa weeye waagii hore ee, had- iyo hadda isku mid ma ahan hadda dhallinyaradu ayagii baaba waxbartay ayagii baaba qaarkood nabadoone yahay ayagii baaba qaarkood ugaasi yahay suldaame yahay ayagii baaba hadda addu- hadda waxa weeye adduunka iyo nabadaynta iyo odayaasha hadda lafdhabar ayagaaba u abaa la dhihi karaa waxaa marka soo jeedilayaa dadkaas dhallinyarada ah inay ayagu horta sideeda meel kastoo soomaalidu ay joogaan dadka dhallinyarada ah oo waxbartay inay madoobaan oo ay dalad ku madoobaan oo ay nabadda ka shaqeeyaan hadda waad maqlaysa meelaha la leeyahay waa lagu baaba'ay waa la isku laayay kon nus qarni baa la isdilaayay weli qolo dhan- la dhammaysan la waa qolo meel laga qabsada la waa maanta wax arkaysa iyadoo gacmihii la taagay marka boqol dhimata Ha- waa- waa waa la nabadeeyay waa la heshiiyey adeer qofku bini aadamka intuu nool yahay nabad u baahan yahay wax laga helaayo qolo dabaqya laga dhistay oo la dhahayo colaadii bay ka dhisteen iyo laandheero colaadii bay ku noqdeen ya intay dagaalkii galeen bay laandheero noqdeen adduunka waa la waayay wax ku laciifa maahani qofka hadduu qof dilo mar waa helo naar mar waa ceebaysan yahay hadday nabad dhacdo nabadii danugunta dhow waa dakanaysan yahay wa- eh, dee wax loo garbeeyo maahan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyiisa isdilin nabada nabadda ha laga shaqeeyo ee dhallinyarada hormuud ha u noqdeen ayagu yeyse isdilin meel walba dhallinyara isku dilaysa anigu ma arag odayaal marka ugu bataan bay ma- intay shir ku heshiyeen bay matoobe isla dhacaan laakiin waxa kunka nin iska dilaya waa dhallinyaro oo mustaqbalkii ah maanta qof dhallinyaraadoo dhintay ama dhallinyaro islaysana wax xigmadoo ku jirdha ma jirdho ilaahay darti gu- eh, eh, waxa weye cabsi ilaahay in eelanaarnimo iyo cadaab in cadaab lagu muto iyo in qofkaasi ku ceeboobo iyo inuu fakri ka qaado waxaan haynu ku jiraa ma jiraan ummadda soomaaliya waxa ugu baaqaya ee dhalinyaro inay madowdo inay nabadda ka shaqeeyaan inaysan isdilin nin walba meel lagaa xigaa ma jidho meel lagaa leeyahay ma jidho qofka walaalkaada waa walaalkaa waa islaam waad wada dhalateen haddii la- hadda soomaalidu ay abtirsato qof aan abti loo noqonayn qof aan awood loo noqonayn ma jiro diinna la yskuma hayo dalla la yskuma hayo waxaan marka soo jeedinaya dadkaas inay madoobaan inay gacmaha isqabsadaan inay hormuud u noqdaan nabadaynta adduunka dhanka kaleetana cabdiwahaab suudi nageye waxa uu khabiir ku yahay sida nabad luga adag ku taagan loo dhisi karo waxa uuna sharaxayaa tusaalooyin la xiriira deegaano nabad ah oo dhallinyaradu noqdeen tiirdhaxaad ay nabaddaasi ku taagan tahay sumaya mahadsan tahay waana ku mahad celinaa nabadda waa aasaaska nolosha ummad meelkooda nool ummad meelkooda nool markaa dhahnana bulshadeena soomaaliyeed waxaa la sheegaa in tusaalayaasha ugu badan in boqolkiiba todobaatan iyo shan iyo ka badan ay tahay dhalinyaro marka maadaama ay dhalinyaro tahay ummaddaas meesha ku wada nool waxa ugu badan ayaa ah jiheeyayaasha nabadda ama cidda mar walba danaynaysa in nabad ay jirto ama nabad nagu wada noolaado marka dhalinyarada waxay door weyn ku leeyihiin in nabad la helo si ay u helaan nolol wanaagsan ay ku noolaadaan nolol ay wax ku bartaan nolol ay ku shaqaystaan nolol badqadkooda iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda ay ugu shaqaystaan si ay u helaan ayaga ah ayaa ah cidda doorka ugu weyn ku leh bulshadeena markii la dhex joogo een, in la helo nabad weliba nabad waarto een, su-aashaada kale haddii aan u gudbo ee ah een, dhalinyaradu tusaalayaal no- nool ma jiraa oo deegaanada qaar laga soo qaadan karo ayadana taas waa xaqiiq oo way jirtaa tusaale degmada gaalkacyo beri waxaa jiri jirtay een, ah, ay qad cagaaran ay ahaa jirtay oo ummaddu ay isdhibaateyn jirtay oo aysan isku gudbi jirin dhalinyaro ayaa u istaagtay soomaaliyeed oo wax xaqiiqa la wada ogyahay warbaahinada iyo baraha bulshada iyo meel walbana ku jirto oo barnaamijyo laga qabtay isbuuca nabadda iyo waxyaaba noocaasa ta qabteen barnaamijyo la xiriiro in ummaddii laysku soo dhoweeyo qadka cagaarnaa la qaado ilaa haddana wax la xuso oo isbuuca nabadda oo gaalkacyo la dhacayo ayaa jirto marka dhalinyaradaas dhalinyaro soomaaliyeed oo isku xaqaamay oo aan qabiil iyo qabyaalad ayagoon ka shaqaynaynin sidii ay nabad ay ku noolaadaan ku waxbartaan ku shaqaystaan owlaadoodana mustaqbal fiican ay u helaan si ay u helaan ayaa taas sabab u ah cabdiwahab waa mahadsan tahay bal markaa ugu dambeysaba waxaad noo sharaxdaa waxaad nooga warantaa maadaama dhalinta loo adeegsado colaad sooma loo adeegsan karo nabadda een, taa beddelkeeda su-aasha ku xigta oo ah dhalinyarada maadaama inta badan coladaha loo adeegsado soo nabadda looma adeegsan kara ayadana way jirtaa bercentage aan badnayn ama qayb yar oo qiyaas ahaan yar ayaa waxaa jirta in dhalinyarada marar qaar colaadaha iyo waxyaabahaas aada loogu adeegsado oo ay ka qayb qaataan laakiin beddelkeeda ayagana waa loo adeegsan karaa in nabad la helo ama cidda ugu badan ee nabad in la helo fursad ay u noqon karto ama ka shaqayn karto oo nabadeynta iyo deegaanka ay ku nool yihiin ama bulshadaas ay ku dhex jiraan bulsho nabada inay noqoto wax ugu badan oo loo adeegsan karo waa dhalinyaro si maxaa la yidhahdaa ay ay ummaddaas ay qeybta uga yihiin nolol fiican oo dhibaato aan lahayn oo qofka dhalinyarada qofka ugu dhibaatada badan waaye haddii nabaddarra dhacdo qofka dhimanayo qofka dhaawacmayo qofka nolosha rafaadka gelayo waa qofka dhalinyarada eh maadaama ajkiisii ama da-diisii dhalinyaranimada uu ku jiro cimrigiisa haddii ilaahay caafimaad uu siiyo waqti badan inuu noolaado laga yaabo ilaahay inta uu cimri siiyo marka nabad darradaas qofka la koraayo ku dhibaatoonayo dhibaatada kasoo gaarayso oo maxaa la yidhaha horumar la-aanta ay ugu dhacayso haddii aysan nabad jirin wax horumar la dhahayo ma jirto ama horumar shaqsi ha noqoto ama horumar ummadeed ama bulsheed ha noqoto intaba marka dhalinyarada waa inta ugu badan oo haddana mar kale loo adeegsan karo in nabad loo wada dhan yahay la helo haatana dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadayskii nabad iyo nagaasho waa kuwan jilyaashii oo maadeys cusub inoola diyaar ah
saaxiibay maalintaad ii timaadid qosolkaad iga dhammaysaa dhibka waa adiga saaxiibay ee bal ii waran iiga waran deegaanka maalinkii dhaweedaa tagtay wallaahi deegaan aanu aad uga soo helay ayuu ahaa saaxiib hayee deegaan aad u nabdoon oo dadkiisuna isku duuban yihiin buu ahaa baayo maasha allah saaxiibey deegaanada kale colaadaha ka taagan yihiin maxay ugu dayan waayeen meeshaas talow meeshani waa meel ay dadkeedu isku tashadeen saaxiib waa run dadkeeda ayaa isku tashtay wallaahi ilaa dhallinyarada deegaanka ayaa qayb ka ah nabadaynta iyo howlaha kale ee deegaanka ma ilaa dhallinyaradii haa wallaahi ilaa dhallinyaradii iga walle waa meel hormartay meesha ilaa dhallinyaradii tale la weydiinayo assalaamu calaykum maalinkii baaba halkan fadhiyey cid kale ayaan idin malaynayey wacalaykum asalaam adeero waa annagiyo ma dibaddaad u bixi rabtay haa dibadda ayaan u bixi rabayey iska warrama khayr ee bal waran adeeraage waa la wacan yahay adeero maxaad ka sheekaynayseen maanta waxa aan malyuun uga sheekaynayay deegaan cajiib ah oo aannu dhowaan aadnay aniga iyo dhaayow oo deegaankaasi muxuu ahaa deegaan nabdoon ayuu ahaa adeero oo dadkiisuna wax wada qabsadaan maasha allah haye iminka ayaan malyuun u sheegaya ee waa deegaan ilaa dhallinyaradiisu qayb ka yihiin talada iyo nabadgelyadaba maasha allah waa wax lagu farxo adeero laakiin dhallinyarada maxaa keenay meesha ma dhallinyara ayaa nabad keeni karaysa haa adeero way keeni karaan talada deegaanka qayb ayay ka yihiin oo dhallinyaro ayaa wax hagaajin karaysa maanigaa isiri kuwa magaaladan qarribe miyaanay dhallinyaradu ahayn adeerow kuwaas waa ducaqabayaal dantoodii iyo tii dadkoodaba ka teliyey alla ilaahi waa dhallinyaro ku dayasho mudan guuleed marka uu soo baxo ayaad halkaa geyn doontaa adeero si uu wax ugu soo qaato waa siday tahay adeero iska sheekaysta waan sii baxayaaya haye adeer haye adeer macsalaama
galabti iida lahambuyi hoolka maasha allah asaxaabtay maba aragahayo analeyku kuweymay dhaayow ahaa sugbo si fiican may ii maqlay aan u tage haye abbow dhaayow warran hee qiybta waa iskeentee hay miski ahaa lantun war dhegdiisgoway haddile iswarsadaay kooxda ini koytii ini kala
annaga maaba kulammadaa wacyigelinta ah ka maqnaan karno waaba shaqadeenne runtaaw un oo dhallinyarada hormuudun ena hoomognaan ay koohee warka keen walaalkay intee ku dhuumatay waa lagu waayay baryahane anuwa mas'ad lanka dhuumadi aduu
adduunya leyna kala qarisay eebow saaxiibtaa idil ma aragahayo geeka makoyna maaha maanta waa ay cudur daadiratay idil mindhaa howl kale ayaa qabsatay walaalay gibirtaasi lah cajiib oo qof degan oo ilaahay akhlaaq siiyo mase eed in dadaal badan iyaah dhaayow see camal ma ka heshay gabadha
iin hoosgeliyedi laakiin miski runtay maha saaxiibtaa walaan ku sheegahay boqolkiiba boqol runtaa weeye idil qof ilaahay dabeecad siiyey waaye oo qalbi wanaagsan balse waad ka heli kartaa caadi waaye miskiyay dhibleey eta fursad hood iyo hallabesu maaha
is-adkaynta iska dhaaf saaxiibow walaalay horta barnaamijyaalkan oo wacyigelinta maybaa hooga ka saara jarnay dhibaatooyinka muqaadaraadka ee hadda haddin unku hadalna caqabado dhallinyarada haysata seen aragaasa fikrad fiican waaye dhaayo wax diidi karaa ma jirto waa aragti fiican inaan ka hadalno dhallinyarada dhibaatooyin iidan fara badan ya haysadaan mayba aaminsanaa haddii wacyigelin lunkusuubi ini way badan qobado koraan waa runta awooddeenna annaga lee arki karno odayaal waxaa imaaday noo malaynooyo inaanna waxba qaban karin odayaalka dhagankii horya aaminsanyin weli ma og miyaa ini isbeddelka adduunka ku dareer dhallinyaradiioo lafdhabaran ayin waxayba u haystaan haddaan horumar soo hadal qaadno inaan shaqooyinkooda la wareegayno
walhamoodi wakhtigiyoona era jareen madahadii bari etiin weligoodba ilmaha noo maleeyaan dheg jalaq ma u siinayno kaalinteenna bulshada waa inaan ka qaadannaa inuun kooxda iniiskuweerno sawn un falanqayna qaabkuun un wejaha fadni hoolun waa aragti wanaagsan ee aan gudagalna dhaqso idil hanku tabto ayaa kulankeen lamaad
iskaadkaadkii maa weli ku wadaa gabadha
idil laantee abaaro
haddii aan intaasi ku dhaafno madayskii nabad iyo nagaasho haatanna ku soo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha barnaamijkan ka soo dhiibtay mid iyo laba saciide cabdirasaaq jaamac waxay leedahay dhalintu waa lafdhabarta bulshada waxaana muhiim ah in fursad la siiyo si dalkan loo hagaajiyo waxaadna moodaa dhallinyarada in ay hayaan maskax fireesh ah waana laga faa'iidaysan karaa dhegaysto kale oo magaciisa ku sheegay madkeer cali caliyow waxa uu leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed waxay hormuud u noqon karaan nabaddhiska soomaaliyeed waana inay u istaagaan arrintaasi fursadna loo siiyo odayaashana waxaan ugu baaqayaa in dhalinta ay ka hor leexdaan si dalkan ay u badbaadiyaan islamarkaana ay uga shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka mahadsanediin
guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkan inoogu eg barnaamijkii saddex iyo tobanaad ee bulsho nabad ah toddobaadkan ah aan uga hadlaynay caadooyinka dhaqanka ee ka hortaagan dhallinyarada inay ka qayb qaataan dadaalada nabaddhisidda toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca afar iyo tobnaad kaasi oo ah doorka doorashooyin xor iyo xalaal ah ay ku yeelan karaan nabaddhisidda soomaaliya barnaamijka bulsho nabad ah waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowga yurub intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah